madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa shir guddoomiye kulan lagu meelmarinayey degmooyin cusub oo ka tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe degmooyinka cusub ee la meelmariyey ayaa waxaa ka mid ah halgan jawiil ceel cali ceelbaraf alkowsar iyo jilayaale kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle ay horgeysay golaha wasiirada agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka warbixiyey waxyaabaha looga hadlay shirka golaha wasiirada hirshabelle wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ayaa warbixin guud oo ku saabsan dhismaha golayaasha deegaanka ee degmooyinka la wadaagay golaha wasiirada iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ay golaha horkeentay hindis sharciyeed degmooyin cusub loogu aqoonsanayo deegaano soo buuxiyey shuruudihii degmanimo kuwaas oo kale ah ceelbaraf alkowsar ceel cali jawiil halgan iyo jaliyaale golaha xukuumadda oo dood dheer ka yeeshay degmooyinkan cusub ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ugu dambeyn cod aqlabiyeed ah ku ansixiyey degmooyinkan la ansixiyey ayaa waxaa lagu wadaa in la horgeeyo golaha baarlamaanka hirshabelle si ay u meelmariyaan